bismillahi raxmaani raxiim halka aad naga dhegaysanaysaana waa ceegaag maanta waxaan siixaynaa warbixin aanu ka diyaarinay boqolada ka taagan saaxa kuntumood oo ku taalla gobolka mudug wax yarna ka durugsan magaalada gaalkacyo haddaba si aan ugu ogaano dhulka xaaladiisa siyaasad ahaan iyo juqraafi ahaanba waxa aanu waraysanay oday negey oo isagu haatan ku sugan magaalada boston ee cariga dalka maraykanka negeye ee kusoo dhawow ceegaag
aad baad u mahadsan tahay ceegaag xuseen aada iyo aad baanan maaragtay kugu faraxsanahay maanta inaad i weydiisid ama iga wareysatid xaaladaha ama taariikh ahaan dhulkan hadda la leeyahay mudug iyo galgaduud sida xaaladiisu ahay taariikhdiisa iyo inta uu soo maray
inagay adoo mahadsan wax ma nooga sheegi kartaa ama ma noo yaro balbalaadhin kartaa juqraafi ahaan dhulkan mudug sidiisaba saddex xaaladood ayuu dhulkaanu soo maray markii horena waxaa la isku dhihi jiray mudug buu isku ahaa saddexdaa xaaladood uu soo maray waktigii ingiriiska iyo talyaaniga ilaa iyo daakiligii oo arrintiisu ahayd affice oo aada ay ka socoto administration ama administratione eftuna ay ka socoto futijario ama trust ingiliiska waxa lagu yidhaahdo ayduna ay ka socoto italiano estuna ay ka socoto soomaaliya taasoo united nationku ay yidhaahdeen gaarsii dhulkaas toban sano markaas marxaladu arrintaasay ahayd ilaa lixdankii ayayna arrintaasu ilaa kontonkii laga soo gaarahayo daakhiliga ayay arrintaasu ahayd mudug waxay ka bilowmaysay matabaan ilaa iyo gaalkacyo oo ah waktigii maxaan ku idhaahdaye ingiriiska talyaaniga daakhiligii iyo waktigii maxaan ku idhaha xorriyadda lixdanka wixii ka horreeyey markaa dhinaca waddada ka timaada xamar oo ah koonfur qorxu dhaceed waxay ka bilowmaysay matabaan waddadaas dhinaca qorrax ka soo bax waxay ku dhammaanaysay ilaa gaalkacyo ama ilaa meel u dhaxaysa maxaan ku yidhaahdaay kala badha gaalkacyo iyo garoowe koonfur waxay ka bilowmaysay dhulkaas mudug laysku yidhaahda ceelbuur baa ka mida badda haddaad sii gaadid waxaa ka mida hobyo xarar dheere maxaan ku yidhaha garacad iyo ilaa waxaaba laga yaabaa maxaan ku yidhaahdaay adigu halkaas dhinacaas oo dhan ayuu wuxuu ka ahaa mudug dhinacan waqooyina wuxuu ka ahaa markaad ka bilowdid gaalkacyo ka bilow bacaad weyn maxaan ku yidhaha galdogob imow ilaa gallinsoor dhabbad dhulkaasoo dhan caabud waaq waddadaas dheer ilaa la gaarahayo maxaan ku yidhaahdaayey meesha ku aadan matabaan oo dhulkaasoo ahaa ceel gaabta ama qalgalooci ulasanba uu ahaa waxaasoo dhan baa waxaa la isku dhihi jiray mudug waktigaas muxurka wuxuu ku ekaa waktigii ingiriiska waktigii talyaaniga waktigii daakhiliga waktigii xorriyadda waktigii kale ee labaadna wuxuu ahaa waktigii kacaanka ilaa iyo sagaashameeyadii oo waxaa loo kala gooyey mudug iyo galgaduud oo waxaa loo kala qaaday galgaduud oo ka bilowmaysay markii hore galinsoor oo oo raacsanaa maxaan ku yidhaha gaalkacyo oo loo soo gooyey xagga galgaduud iyo ilaa dhulkan maxaan ku yidhaahdaayey hadday hobyo tahay hadday ceelbuur tahay hadday tahay xarar dheere waxaasoo dhan baa markaas wuxuu isku noqday galgaduud buu isku noqday waddadaas dheeroo marka ka bilowmaysay matabaan ilaa gaalkacyo tegaysana magaca bay lahayd intaa isticmaalku markaas u qoray oo waxaa la dhihi jiray yiinaya namaseli macnaha waxa weeye xariiqdii ninka talyaaniga magacaas loo baxshay namaseli ayuu ahaa waktina wuxuu ahaa waktigii kacaanka waa waktigii la kala gooyey waktigii kacaanka marka maxaa dhashay maadaama markii hore dadka koonfur aysan waqooyi u gudbi karin dagaalo iyo dhibaato jira awgeed dadka waqooyina aysan koonfur u gudbi karin dhibaato dagaal awgeed ayaa talyaanigii ayay xafiiqdaas dheer oo waddadaa markaan dambe shiinadu dhisayso ayaa magacaas loo bixiyey waddadaasaa dadka kala badaysay gacaanku markuu dhashana maxaan ku idhaahdaaye allah u naxariiste madaxweyne maxamed siyaad oo markaas qolihii gacaanka madaxweyne isagu soomaaliya maamulka ciidamada ka ahaa ayaa wuxuu yidhi dadku waa soomaali meel kastaba hala daaqsado sidaas daraaddeed arrintaasu ma ay farxad gelin maxaan ku idhaahdaye odayaal beeleedkii waqooyi xaggeeda ka soo jeeday ayagoo arrintaas u eegahaya xagga daaqsinta sababtuna waxay tahay dhinaca koonfur waxaan filayaa daaqsintiisu inaysan aysan fiicnayn ee dhulku daaqsintiisu ay u fiican tahay waddadaas hiineena maseli markii laga maro xagga waqooyi inkasta oo dhinacan koonfur udeebadu ku taallo oo badduna ay barwaaqo badan tahay haddana dhulka xoola daaqeenka waxaan filayaa inuusan daaqsintiisu daaqsintu inay u fiican tahay dhinacan waqooyi aan kaa yaro dhex gala halkaas su-aasheedu waxay ka imanaysaa waxaa tiri dhulku xareejin baa jirtay kala bari jirtay waqooyi iyo koonfur halkaa manawal noqon kartaa waxaad ka wado wadada kala badha waqooyi iyo koonfur waxaa laga wadaa gaaladu markay u weyday wax xal ah oo dadkaanu dee primitive ahaan ama dadkii hore ahaan ay islaynayeen ama dagaaladuba haddaba way jiraan laakiin taasu waxay cuskanaysay macnaha arrin sii horreysay ayuu wuxuu dhex dhigay xariiqdaas si aan ninka koonfur ka yimaada usan ugu gudbin xagga waqooyi kan waqooyi ka yimaadana usan ugu gudbin xagga koonfur waqooyi oo nabadgelyo lagu helo beesha ka soo jeeda koonfurna ay koonfurkeedaas ku ekaato beesha ka soo jeeda waqooyina ay waqooyigeedaas ku ekaato nagay sida aan ka warqabno gacaankii barakeysnaa ee ka dhacay soomaaliya waxa uu mideeyey dhammaan ummadda soomaaliyeed oo waxa uu ka dhigay waddan aada u xoog badan maxaa kalifay ama keenay in haatana dib loogu noqdo dhibaatooyinkii jiray gacaanka ka hor ma dagaalka sokeeye ayay arrintani lug ku leedahay dabcan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii burburku yimid iyadoo dadkii labada dhanba loo gudbay inkasta oo dee ninka waqooyi usan sida badan usan u gudbi jirin xaggaas iyo koonfur xaggeeda dagaaladii markay bilowmeen waxaa jiray dadka marka damaaci baa galay sida aada ogsoon tahay dagaal markuu yimaado saddex xaaladood baa isbedesha xaaladda dhulka ama istaraatiijiyada isbedelaysa dhaqaalaha isbedela waxaa kaloo isbedela dhaqanka ama dadweynaha ama dishibliinka ciidanka waxaasoo dhan way isbedelaan oo siyaasada dibadda isbedeshiya daakilka oo dhibaataa dhacda burbur baa yimid soomaaliya waa burburdhay burburkii marka waxay timid in dadkii koonfur waddada kasay ay dhamaacay galo oo ay ka faa'iidaystaan dhibaatadaas jidha inay xagga waqooyi oo daaqsinta u fiican tahay inay dhulkii sii durugsadaan taasaa marka waxay dhashay durugsigaasu wuxuu kusii haddana kusii kusii saldhighayay oo ku salaysnaa in haddana dhulkii baraaga laga qodo si ninkii shalayto xaggaas u fogaaday ee waqooyi ku fogaaday aduu xaaladdu si kastaba ku dhacday lagu fogeeyey soo noqodkiisaasu dhul ay ka dhisan tahay baraag ama daaru ka dhisan tahay si sahlan ninkii koonfur ka yimid kuma kacayo markaas haddana waxaa bilowmay awal soomaalidu markay istiribto geed baa maxaan ku idhahda hoostiis baa lagu xaajoon jiray laakiin hadda waxaa timid arrintiioo siyaaso ku iidaaman tahay qori iyo awoodu ku iidaaman tahay iyo qabiiladii oo dee waxyaaba hore qof kasta oo waxyaaba hore tabanhayay markaas arrintaas uu guntaday iyaduna uu leeyahay maantayto maaragtay sidii aada wax u soo ceshan lahayd ama u ciilbixi lahayd ama ha arrimahaas oo dhan baa iskaadsaday oo siyaasa ku jirta oo waxaa kaloo ku jira maaragtay culimada xaggeediiyo xataa xagga diinta aan daacadnimo aan u hawlgelayn laakiin shaatiyaal culimo culimo badan oo gashanaysa oo dhahaysa annagu waxaanu nahay culimo heblo culimo heblo sida hadda nimankan afka duuban oo kale iyo wixii lamid ah uu diinna sheeganaya diintuna aysan ahayn mid siyaasi huwan ay tahay marka dhibaatadaas oo dhan waxaa dhashay marka hadda dadkii koonfur markii hadda damceen inay soo noqdaan ninkii ninkii waqooyi ninkii waqooyi markuu damco inuu soo noqdo dhulkiisa usoo laabto waxaa ninkii koonfuraad ku adkaatay marka si sahlan inuu ninkii ama garowsho siiyo ama ka garbaxaba taasaa marka waxay keentay arrintaana idaa iyo ku dayn mahayo dhigaya adigoo mahadsan isaaca kurtumood waxa ay ka tirsan tahay maamulka puntland waxaynu ognahay in qulqulood ay ka dhexeeyaan maamulka puntland iyo maamulka galmudug waxaad is leedahay arrintan haatan kasoo cusboonaatay deegaamadan inay salka ku hayso khilaafka u dhexeeya labadan maamul goboleed ee soomaalida sida runta ah horta saaxa kurtumood waxay ku taallaa gaalkacyo meel aan ka badnayn adigu soddon kilomitir oo xagga koonfur qoraxo dhac ka xigta shaqana kuma ay lahayn meeshaan la yidhaahdo maxaan ku yidhaahdaay galmudug ma- waa marka runta laga hadlayo haddaysan arrintu ahayn haddee maaragtay ujeedooyin kale haddaysan jirin hadda dagaalkaana waxaa keenay meesha waxaa la rabay ceel in laga taago marka arrintiibaa waxayba isu bedeshay waxaa la yidhahda xiniya taabad oo ah ceel lagama qodayo meesha iyo war dhulka iyaga anagu waaleena waan ka qodanaynaa taasaa marka dhibta keentay laakiin anigu oday ahaan waxaan ku talinayaa in arrin kasta xal ma noqoto maaragtay dagaal iyo qori ilaa wakti zamanka zamanka zaman soomaalidu dagaal bay ku jirtay qabiilay isu leynaysay xoola dhaqato ahaan bay isu leynaysay biyay ku diriraysay hadda siyaasaa soo dhex gashay siyaasa oo dibad iyo daakhil bale oo dhib badan marka waxaa roon nimanka siyaasiyiinta ah inay dad siyaasi waxaa la yidhaahdaa siyaasiga fiican dad kala jeeda nin meel u wada jireeya dadkii oo dhan oo wada raalli oo ninka raalli ka ah kow oo convergenca waa waxa same direction wixii isku jaha ujeeda wey laakiin hadda arrinta socota waxa weye divergenca waa different direction wax u socda weeye arrintan waxaana la rabaa marka dadka siyaasiyiinta ah oo maxaan ku idhahday dhulkaas oo dhan wax maamulhaya iyo odayaasha beeldaajiyayaasha intay isu keenaan iyadoo guddigan laleeyahay dib u heshiisiinta laftigiisu iyo dawladduba arrimahan waxaad moodaa inay ka seexatay sababtoo ah arrimahan arrimo sahlan weeye si lagu xaliyo waxaa lagu xallin karaa dawladda oo dhaqaalihii siisa guddiga dib u heshiisiinta guddiga dib u heshiisiinta laftigiisa oo aan xag qabiil iyo xa- midna u janjeersanin wixii ilaahii abuurtay uu ku ogyahay iyo sida dhulkaanu ahaa raaca kow culimada laftigeeda oo daacad ka noqota dhibta dalka ka jirta shaqaas ahaan dhulkaas mudug iyo galgaduud dhulkaas ah daacad inay culimmadu ka noqdaan oo ilaahas ka yaabaan oo sida qur-aanka iyo axaadiis ku hadlayaan ay raacaan sidaan shaafiga siyaasadeed loo gashanahayo laga daayo waayo siyaasa haddaad maqashid waa sir waa been sheegid waa boqnogoyn waa xaasidnimo waxaasoo dhanna diintu beri bay ka tahay oo ilaahay ma ogola oo nebigii kama dardaarmin oo dadku inay xabiib isu noqdaan muslimiintu ayaa nebigii ka dardaarmay ilaahayna raalli ka yahay marka waxaa dhibta keenaya waa dhowr maado maadada koowaad oo ah maxaan ku yidhahdaaye iimaan la-aan oo koonfur laftigiisa dhir iyo daaq wuu leeyahay inkasta oo dhirteeda aada moodo sida la sheegahayo muddo badan la jaray ama la isticmaalay kow iimaanka oo dadku isku sugaan siyaasiyiinta oo aan ka fakerin keliya waxlaa iyo wax isku dir iyo dadka kici ee dadka dejiya oo dadka u sheega dadku inay walaala yihiin labo culimada oo daacadnimo la timaada diimeed afar dawladda min madaxtooyo ilaa gobol iyo guddiga dib u heshiisiinta oo arrintan daacad ka ah oo guddiga dib u heshiisiinta inta dhaqaalihii la- dawladdu siiso ayaguna ay daacad ka noqdaan oo la dhaariyo oo markaa laysu keeno odayaal dhaqmeedka oo dhaqankii hore oo soomaalida loo laabto geedka lagu heshiin jiray sidaasa arrintan lagu xallin karaa laakiin haddii lagu jiro sidan hadda lagu jiro si wax ku xalismayaan ma aha dadka doorashada doonayaana sidan doorasho uguma imaanayso laakiin waa haddii kale waxay isu bedelaysaa xoog weyn xoog weyn haddii hadda sidan lagu sii wado xoog weyn xoog weyn bay noqonaysaa soomaaliyana qabiil qabiil ama warshad ka furtay ama dhul ka furtay ma jire waa un xarijiidkaasay marka arrintu ku soconaysaa xarijiidna natiijo laguma gaaro
hagaag maadaama dee deegaankan uu kamid yahay maamulka puntland marka maxaa isleedahay in dib loogu celiyo deega dadkii deegaanka maadaama maamul uu me- maamulka puntland ayaana gaarsiisnayn deegaamadan markii dib loo laabto xariiqka linaa namaseli degmadanu way ka fog tahay ilaa soddon kilomitr bay waxay ka jirtaa xagga xuduudka etoobiya o haddii la fiiriyo maxaanku yidhaahdaay galmudugna mudug marka lagu leeyahay waxa weeye xisaabta rasmiga markay timaado liinay namaseli wixii koofur ka xiga wey mudug bay noqonaysaa ilaa dhulka markii hore mudug waa kii kul ahaay galgaduuduna waxay noqonaysaa wixii uun adigu matabaan ilaa maxaanku yidhahda dhuusamareeb ilaa maxaanku yidhahdaay hataa cabubaq laftigeedu waa galgaduud laakiin haddii liinayeedna maseeliga la isticmaalo waxay raacaysaa xaggan bay raacaysaa maxaanku yidhahdaay ilaa koof waqooyi bay ku taallahay marka waxaa roon arrintan haddii ingiriisku wuxuu ku maamaa if there is a wish there is a way haddii rabitaan jiro wadda loo mara lama waayo haddii la rabo xal fiican oo soomaalinimo iyo muslimnimo ay ku jirto lama weynayo wadda la maro waddooyin badan baa furan oo miftaax ay u tahay guddiga dib-u-heshiisiintu inuu odayaasha odayaal dhaqmeedka isu keeno oo la garanaqsado oo haddii laismari waayo dhibaatadii markii hore isticmaalku xariiqda oo xariiqay laftigeedu xal bay noqonaysaa iyada laftigeedu waa hagaag haddii dee qayb ka mid a ama beelo ka mid a beelaha soomaaliyeed ee xareejinta kasoo durkeen soddon kilomitr ama soddon mayl kaa usoo galeen beelihii kale dhaasina aada horey sidaad noogu sheegtay uu keliya dalkii gacaankii uu ka sameeyey dalka soomaaliya waxaad leedahay markaa in- in- in dhibaatada hadda taagan kugu celiye ma xallin karaan maamulada ka jira deegaamada waa la xallin karaa wixii raalli layskaga yahaana waa la xallin karaa haddii hadda la yidhaahdo waddadii horaa la isticmaalo oo dadkii hadda dib u degay laftigeedu oo ninka uu leeyahay anigu daar iyo waxaan ku leeyahay meeshii baraag baa iga dhisan dhul badanna uu dhismay laftigeeda maamuladu way ka wada hadli karaan waa layskugu imaan karaa xal baa la gaari karaa waxaan xal laga gaari karin waxa weeye naf dhacday un baan xal laga gaari karin laakiin inta kaleo dhan waa la qaabayn karaa iyadoo cadaaladu ku jirto iyadoo nina aan la quursan iyadoo nina maaragtay xoog weyn xoog weyn aan loo isticmaalayn iyadoo qofna usan isku halaynayn hub iyo ciidan iyo cadad iyo midna usan isku halaynayn marka inta qof raadinahayo qofkan kale dominate garee ama maxaan ku idhaahdaay gacan ku dhig taas wax dhibtaa imaanaysa waayo meel haddaad aragtay dhibu ka taagan tahay waa meel cadaalad darra ka jirto meesha cadaaladu ka jirto wax dhibu kama yimaadaan dadkan marka ayaad is leedahay way wadaan cadaalad daradan lambar one waxa weeye kor in laga soo bilaabo oo dawladdu inta timaado oo iskugu yeedho odayaasha iyo culimada halkaasa halka ugu dhow yahay waxa weeye dadkan beeldaajiyaha ahu siyaaso ayaga in lagu abuuro maahane dad siyaasad shaqo kule ma ahan waxay ogyihiin runtu siday tahay beelahan dadkan waa dad isdhalay waa dad wada dhashay waa dad intaa wada dhaqmi jiray waa dad mararka qaarkood maxaanku idhaahdaay garabka isqabsada marka waxaa roon in arrintan xal soomaaliyeed oo degan oo ilaahayna raalli ka yahay in lagu dhex galo lana xaliyo sidaasay arrintu ku qumanta waayahay ugu dambays in maxaad usoo jeedinaysaa in maadaama aad tala fiican siisay maxaad is leedahay xalku uu yahay oo adoo soo koobay insha allah xalku wuxuu yahay waxaa jiray hadda ka hor show nin baa gabar jeclaaday gabadhiina way kasii tagtay wuu u heeso wuxuu yidhi gabar yahay jacayl baa isii jiidanaye ma ii jiirnaxaysaa waxaan ku waaninayaa dadka dalka inay u jiirnahaan dadkana ay u jiirnahaan oo u naxariistaan oo laysu naxariisto oo haddaad adduunka tiraahdid adduun baan israacinayaa waxaad lusgare waxaad luminaysaa aakhiro wax kastaana aakhiray ku dhammaanayaan markaa wanaagga ninka siyaasiga ah uu wax ku heli karana waxa weeye dantiisii ninka siyaasiga waxay ku jidhaa danta dadweynaha haddii ninku qaran ahaan u shaxo oo maskaxdiisa qaran ahaan uu geliyo qabiilkao dhan wa iska baabahaya waayo qof cadaalad u jeedaa qabiil muxuuba uga baahan yahay haddii shaqadii loo siman yahay haddii scholarshiipkii loo siman yahay haddii saraakiishii dibadda aadayso loo siman yahay haddii iskuulladii la dhisahayay tuulo walba laga dhiso loo siman yahay wax qabiil u baahan lahaa maba jiraanba ninkan siyaasiga ah oo qabiilka ka dhiganaya maxaanku idhahdaaye tiirkana ma u helaanoo war naga tag baa la dhihi la annaga maxaaba naqan maqanba halkaan aan joogno america waxa weeye adduunkao dhan baa iskugu yimid waxaa iskugu timid muslim iyo gaalo iyo madow iyo asian qof walbana raalligiis uy magaaladan hadda aanu joogno nin la yidhaha maniinaa ka dhintay afar iyo toban sanuu wadi oo indhayar iyo madow iyo caddaan nin walba raalli buu ka ahaa waana nin diintiisu masiix bay ahayd masiixigiisu ha ahaato ha ahaadee muslimkii raalli buu ka ahaa maxaanku yidha madowgii raalli buu ka ahaa haddii kalar loo eego indhayartii raalli bay ka ahayd yuhuuddii raalli bay ka ahaayeen juuskii dhulka joogay deegaanka stateka oo dhan ummadu iskugu timid raalli baa lagaa maxaa keenaya cadaaladdaa keenaysa qof walbaba wuxuu helaya xaqiisa waxaa kaloo jira shicir kale oo carabi ahaayo ahaa lii wadanun aalayta alaa abiyacahu wa alaa araa dahri hayra maalikan ninkaasu wuxuu ka hadlayay dhul baan leeyahay waxaanan ballan ku qaaday inaanan arkin kayrkay ama facay oo dhulkaygii gatay ama la wareegay marka dhulka dhalinyarada ama dadka waxbartay waxaan ku waaninahayaa dhulkooda ayagoo aan ninna weerarin oo aan deris weerarin oo aan deris waxyeelin adduunku maanta globalization waxa la yidhaahdaa socda tuulo kasta adduunkay u baahan tahay adduunkuna tuulo kastuu u baahan yahay lama kala maarmo marka laakiin adoo diintaadi iyo dalkaagii haysta macbilka kaloo adduunkana la yeelo qori iyo dagaalna inaan wax lagu xallin haddii dhibaatooyin hore ay jireen oo xuduudada dhibaato hore ay ka jireenna waa laga heshiin karaayo haddaba maxaan ku idhahday amisom baa joogta ethoobiyan baa jooga soomaalina xaggay joogtaa adduunkao dhan bay ku firirsan tahay waa laysdhex galay oo interaction social interaction baa ka jira ama isdhexgal bulsho isguursi marka waxaan ku waaninahayaa dhalinyarada odayaashu hadda way sii socdaan oo arrintii ahayd marka odayadu arrin maahane kaa itaalgado qofka odagaaw maanta keliya maskaxdiisa dictionarka ku jira keliya unbuu sii dayn karaa waayo soomaalidu wax ma qori jirin dictionar ma lahayn ama abwaan buuggan dictionarka la yidhaha ama qaamuuska af carabiga lagu yidhaahdo ama af soomaaliga lagu yidhaahdo maxaanku idha abwaan soomaalidu ma qoran jirin mana lahayn abwaankii ama dictionarkii ama qaamuuskii waxa ah odagaan da-da ah maskaxdiisa waxa ku jira marka dhalinyarada laftigeedu waa inay odayaasha wax weydiiyaan odagii fiican oo markaas daacadnimo ka shaqaynaya qabiil iyo balaayo iyo islayn aan ka shaqaynay marka waxaan ku waaninayaa soomaaliya dalkeedu waa dal barwaaqo oo terra virgina la yidhaha ama dhulkii bikrada ahaa dhul weli la adeegsaday maaha oo beerihii iyo xoolihii iyo webiyadii iyo baddii oo caafimaad qabta war waxaasoo dhan ha laga faa'iidaysto oo dadku waxbarasho ha u jeesteen oo waxbarashada meel keliya ku kooban dhismayaasha ku kooban meel keliya tuulooyinka aan awoodda lahayn ha la gaarsiiyo weliba tuulooyinka u dhexeeya maxaanku idhahday xadka soomaaliya iyo maxaanku idhahda etoobiya ama u dhexeeya maxaanku idhahda kenya iyo soomaaliya ama u dhexeeya maxaanku idhaahday xagga badda tuulooyinka ah meel walba in la gaarsiiyo iskuullada iyo waxbarashada sidaasaan anigu oday ahaan ka oday ahaan ku waaninahayaa dadka oo culimadana ilaahay baa fiirsanaya وإلهي وحو يري كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته نينك علماء ودوسن دكي وانين ودينته وشيغن آخره waa la waa waa waa la su'aalaya waayo ilaahay baa siiyey maxaan ku idhaahdaay sadanadan gaarkaa oo diinta diinta qofka yaqaana waa sadano gaara sadano aan dhacayn weeye sadano ilaahay kugu fiirsanayo weeye kan wiilasha badan kan xoolaha badan kan maxaan ku idhaha baawirka alla siiyey waxaasoo dhan ilaahay baa controlaya marka nin walbaba waajibkii ilaahay faray ha fuliyo oo ah kullukum raaci wa kullu raaci mas-uulun can raciyati waa mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wahagaagkaasi waxa uu ahaa oday nageeye oo degan magaalada boston oo aanu ka wareysanay qulqulada siyaasadeed ee haatan kasoo cusbonatay gobolka mudug ama deegaanada puntland ee gobolka mudug siiba magaalada saaxo waa anigoo xuseen fiina waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiso leh